magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay buugga qofka iyo nolosha waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland saraakiil dhalinyaro ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada buuggan oo ka hadlayay qofka iyo horumarinta naftiisa ayaa waxaa intiisa badan kasoo qaybgalayaashu ay bogaadiyeen muhiimadda uu leeyahay bulshada liibaan indhacad oo ah qoraaga buuggan ayaa waxauu ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay buugga cibaankaasi oo buugga ku jira waa markii si loo fiiriyo waa adag yahay laakiin ujeedadu cibaankaas xambaarsanay wax kale ma aha ilaahay subxaana wa tacaala adduunka markuu ino keenayo ujeeddaa laynoo keenay ujeedadaasi qaabka nolosheeda ay ku dhisan tahay ama waxqabadkeeda ama tacabkeedu uu ku jiraa inagaa laynagana waa sidaa kusoo saari lahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu na siiyey maskax maskaxdaasi haddii sidii qumanayd la rabay ay u adeegsado baahideena dawooli kartaa markaa waxa inagu aynu rabno waynu soo saaran karnaa ujeedada cibaankaas waxaa weyaan qofku inuu adeegsado maskaxda ilaahay subxaana wa tacaala siiyey si markaa waxa dhabta uu garto ama baahidiisu markaa ay ku salaysan tahay uu usoo heli karo isaga intaasuu cibaanku markaa uu xambaarsan yahay qofka bini aadamkaana waxa uu u baahan yahay isagu maskaxdiisa ka guuxaysa meel kastoy jiraan hadduu u kaba gashto oo isu diyaariyo uu qumanaan fikireed ku saleeyo waxaas uu soo hela marka cibaanku intaas weaan oo cibaanku waxa uu diirikinaa wax kale ma aha qofku baahida maqan waa inuu u fikeri karaa maskaxdiisa u adeegsan karaa hal abuuri karaa fikeri karaa maskaxdiisana ay noqon karto meesha wax soo saarkiisa qurxin karta intaas runta beenta iyo balantoba diinteeda markii loo fiiriyo miisaaniyad weyn bay ku leeyihiin markaa waan ciyaar ciyaar ahayn
qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha xafladda iyo qabanqaabayaasha munaasabadda ayaa waxay ka hadleen waxyaabaha uu bulshada kusoo kordhin karo buugga ka hadlaya qofka iyo nolosha wallaahi bandhigga buuggan markaas si u fiiriso waxaa laga dheehan karaa isbeddelka dhanka dhallinyarada ku dhacay ee ah in ay kasoo qayb galaan madallada noocaan ah ee maaragtay akhriskii qoraalka ku halmaala waayadii hore ma dhici jirin xitaa waxaa jirtay muddo dhow inaynan reer kismaayo iyo dadka kismaayo imaanayaba inay buug kusoo bandhigaan aynan ku fikirin caawana waxaa arkaysaa hoolkaa boqolaalka qof ay fadhido inay u imaadeen inay arkaan qofka buugga qoray iyo buuggii la qoray iyo siduu yahay ayna iibsadaan marka taa waxay kutusaysaa isbeddel dhanka wax akhriska ah oo waxbarashada ah inay reer kismaayo u tallaabeen taana waxaan isleeyahay waa guul soo hoyatay oo dhallinyarada reer kismaayo usoo waa mahadsantaha walal waan dhowahay magacayga jookar baa la yidhahdaa runtii si fiican buu bandhigga buuggaan u dhacay waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay mugga buugga uu leeyahay waxaad ka fahmi kartaa taxliilinta ay ku sameynayeen qoraaga buugga iyo wariyihii waraysanayay waana buug runtii in badan ka hadlaya hogaaminta oo ay bays u taho gundhig looga dhigay diinteena islaamka sida ilaahay subxana wa tacala qur-aanka noogu sheegay hogaaminta waxaad ka maqlayay qoraaga buugga oo dhahaya qofku haddii uu shantiisa salaadood toosiyo wax walba oo naftiisa u hagaajin karaa runtii bugaa kaloo aan aad u akhriyey oo ka mid yahay buugga salaad ba ay dhaaftay waxyaaba badan bay wadaagaan marka waxaan aaminsanaha inuu yahay buug wanaagsan oo runtii qofka bini aadankaa markaan qiimeeyo ka qaybgalka buuggan horta wuxuu ii leeyahay hadaf weyn iyo ujeedo aad u qurux badan taasoo ka dhignayd bugaagtaan marka horeeto waxaa waaye maanan akhrin jirin laakiin buuggan aad baan u akhriyey maadaama uu ku saabsan yahay qofka iyo nolosha waxaana ka buuxa waxyaabo muhiim ah oo maxaa la yidhaahdaa qofka xataa isbeddel ku keeni kara noloshiisa si kastaba haatee buuggan lagu soo bandhigayay masraxa hoteelka ee rutana ee magaalada kismaayo ayaa waxaa intiisa badan uu ka hadlayay qofka iyo horumarinta naftiisa waxaana dhalinyaradii iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada kasoo qayb gashay buuggan ay iibsadeen iyagoo markaasi ku salinaya in uu intiisa badan diiradda saarayay horumarinta nafta